Maayar ku-xigeenka degmada Sheekh iyo Isbuuca Wasaaradda Caafimaadka ee gobolka Saaxil ayaa si rasmi ah u daafuray xarumo caafimaad oo muddooyinkii lasoo dhaafay xirnaa sababo farsamo awgeed. Xarumahan caafimaad ayaa dib u helay qalab iyo adeegyo cusub oo caafimaad, kuwaasi oo lagu taageerayo bulshada deegaanka si ay u helaan adeegyo caafimaad oo hufan, gaar ahaan haweenka, carruurta iyo dadka danyarta ah. Agaasimaha Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Somalilan, Doctor Muuse Axmed Aadan ayaa ka warramay xarumahan caafimaadka ee dib loo furay.
waxaa noo sharafa muddo dheer kabacdi dadaal farabadan oo heer gobol iyo heer degmo ah inaynu ku guuleysanay inaynu dib u furno xarunta calaaculle oo baahi badan loo qabay waanu ku faraxsanay maamul ahaan maadaama waxa weeyaan culayskii naga saarnaa calaaculliyo deegaankiisu maanta aanu kaga nasanayno maadaama ay xaruntu shaqaynayso Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay daafurka xarumahan caafimaad ayaa bogaadiyay Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Maamulka Somalilan.
Een, dhammaan cid kastoo ka qayb gashay inay furanto xanaanadan ku taalla calaaculle iyo deegaankiisa oo dhan la doonaya inay sabalaygarayso aad baan u soo dhowaynaynaa sababtoo ah meeshani waxay ahayd waa meel aad u adag oo buuraleya oo qofka ay dhibaata ku dhacdo sida loo qaadaaba ay adkayd inay helaan meel ay ku soo hirtaan oo caafimaad wasaaradda horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda somalilan wasiirka wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo ishuduwaha gobolka saaxib oo runtii dhammaantood wasaaradda tiimka ka shaqeeya oo dhammi si wanaagsan ay noola shaqeeyaan waxaan leenahay wixii aa shaqo qabateen alla idinka abaalmariyo Xarumahan caafimaad ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada ku nool deegaanada hoos yimaada degmada Sheekh ee gobolka Saaxil, iyagoo dabooli doona baahiyaha caafimaad ee ka jiray deegaanadaasi.